بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسجن عاو كبلاب مياه آيات أفر يلباتناد سورة النساء waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo afartanaad ee suuradda lafteeda allah waxau uhi subxaanah wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allahi calaykum wauxila lakum maa wara'a dalikum وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga hadlayaa waa tatimatu muxaramaati nikaax haweenkii nikaaxooda uu muxaramka ahaa ee habeenkii hore wax ka mida aynu soo maray xurimat calaykum ummahaatukum waa dhammaystirkii muxaramaadka oo walmuxsanaatu halkaasay la socotaa oo ay ku cadfan tahay xurimat calaykum ummahaatukum ay walmuxsanaatu waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu lmahri cala alaswaaj in meherku ragga uu ku waajibayo mar hadday haweenkii ku tamatucaan oo ay isgaadhaan fama stamtactum bihi minhuna faatuuhuna ujuurahuna fariida waxaa kaloo ku sugan xurmatu zawaaji alaxraari bilimaai ilaa bishuruuطin arbaca raggii xorta ahaa haweenkii addoommada ahaa inay guursadaan uma bannaano ilaa afar shardi laga helo oo aynu tilmaami doono oo aayaadka ku jira waa cadamu lqudra shardiga koobaad inaanu awoodi karayn inuu guursado waxa weeyaan haweenkii xorta ahaa iyo alkhawfu calaa nafsihi alcanata naftiisa zino inuu uga boqo labadaa shardi isaga ayay ku xidhan yihiin cabsi iyo inuu kari waayo inuu haweenka xorta a guursado labana addoommadaa loo dhigayaa oo addoontii waa an takuuna cafiifatan wa an takuuna mu'mina waa inay dhowrsoon tahay mu'minadna ay tahay afarta shardiba iyadoo loo dhigay ayaa haddana alla waxau ihi wa an tasbiruu khayrun lakum inaad iska daysaan ba haddana idin khayr badan waayo dee ubadka aada dhalayso ee addoommada cid kale u noqon doono ayaa la diidayaa waxaa kaloo aayaadka ku sugan min nicami illaahi calaa cibaadih waxaa ka mida nicmooyinka alla addoommadiisa ku galladaystay inuu u bayaamiyey sharaa'icda diintooda oo xaqa uu ku hanuuniyey yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum waxaa kaloo raxmadda rabbi ka mid ah yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa insaanku waa daciif taag daran oo qaabdhismeedkiisa iyo abuurkiisu asal ahaan waa daciif oo makhluuqaadka ugu taagta daran ayuu ku jiraa xagga casiimada iyo go-aan qaadashadana waa ku daciif oo dembiga kama adkaysan karo sidaa darteed baa alla subxaanahu wa tacaala wax badan oo sharaa'icdaa ugu fududeeyey oo ugu sahlay oo diintu waa muyasar oo fattaquu llaha ma statactum laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha qaacidaduna waa ta an laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura waajibku waa ku dhacayaa karid la-aan marka la awoodi waayo xaaraantiina waxay ku bannaanaanaysaa daruurada markay naftu kuu qabato baktigaa kuu bannaan waa taysiirka iyo takhfiifka socotada markaynu nahay cibaadaadkii waa laynoo sahlay oo soonkii waynu iska dayn karraa si aynu hadhow u qallayno oo waa afuri karraa socotada markaynu nahay salaadihii rubaaciga ahayd baa laba laynooga dhigay qasri in la kulmiyo jamcina laynoo baneeyey waa rukas axkaamta iyo waxyaabaha la midka ah waxay tilmaamayaan yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaa kaloo aayaadka ku sugan xurmatu amwaali lmuslimiina wa anfusihim xurmada ay xoolaha muslimiinta iyo nafahooduba ay leeyihiin iyo cuquubada ka ratibmaysa haddii meel lagaga dhaco ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطil ila an takuna tijaarata can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima haddaad ku xadgudubtaan labada naf iyo maalba maxaa ka dhalanaya waman yafcal dalika cudwaana waظulma fasawfa nusliihi naara wa kana dalika cala allahi yasiira waxaa kaloo ku sugan aayaadka sawaabu ijtinaabi alkabaa'ir takfiiru asakaa'iri wa dukhuulu اljinaan kabaa'irta waaweyn iyo fawaaxishta haddii laga fogaado waxaa lagugu abaal marinayaa dunuubta yaryar ee kaa dhacda in lagaa dhaafo adoon toobad keeninba in xasanaadka iyo wanaagyada iyo khayrkaad samaynaysa lagaaga zuuliyo jannadana lagu geliyo oo dembiga kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn laabudda laha min tawba towbad shuruuddeedii dhammaystirantaa lagama maarmaan u ah haddiise kabaa'ir laga fogaado waxaa lagugu abaal marinayaa waxa ka sokeeya yaryar ee kaa dhacdhacaya in lagaa dhaafo jannana lagu geliyo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima waxaa kaloo aayaadka ku sugan النهي عن الاعتماad على التmني والxaث عlى الاعتiماad عlى الcمل والرضا بqضاء الlahi وqadrه waxaa laynoo diiday in la cuskado yididiilashada iyo tamaniga iyo ruuxu inuu uhanqaltaago un cid kale waxa la siiyey oo wixiisaba uu arki waayo وlaa تتmنوا ma fضل الlah bه bعضكم عlى bعض waxaad isdheer tihiin hadday maal tahay hadday madaxtinimo tahay hadday abuur ahaan qurux iyo wax kaloo laysdheeriya ay tahay maaha dee inaad tamanidood u hanqaltaagto wax cid kale alla uu siiyey waxa laysdheeryahayna lababa waa noqon kartaa oo aslul khilqa abuurista asalkeeda waxbaa laysdheeraan karaa oo dadkuma sinna quruxda iyo qaabdhismeedka dee dadkuma sinna waxaa kaloo laysdheeryahay wixii la kasbado oo maal iyo madaxtinimoba dadku dee ma sinna oo waa kala sarreeyaan waxaa inaad tamanidood u hanqaltaagto waa laynoo diiday waxaa laynagu booriyey nin walba wuxuu shaqaystuu leeyahay in la camal falo oonad cid kala eegin lilrijaali nasiibu mima ktasabuu walinnisaai nasiibu mima ktasabna rag iyo dumarba abaalmarin iyo cuquubaba nin walba wuxuu yacni sameeyey unbuu abaalkeeda leeyahay haddana waxaa laynagu irshaadiyey oo laynagu tawjiihiyey inaynaan xagga aadamaha waxa la siiye eegine xagga rabbi aynu eegno ilan deeqda alla ma dhammaato wuxuu doonoonu kuugu deeqi karaa was'alu llaha min fadlih ilaahay u deeq yacni dadkan waxaanad eegasa ugu deeqay adigaba dee cidi kaama xigtee ka dalboo ka doon ilaahay wax weydiiso laakiin aadamaha ha eegin wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura ilaahay deeqda iyo cadiyadaha uu bixiyaana mid la manciyo cid gaara u xidhan ma aha waa maftuux lagaama xige markaa ilaahay ka dalabo adiguna camal fal oo asbaabtiina la kaalay rabbina su-aalo waxaa kaloo aayaadka ka mid ah qawaamatu rijaali cala annisaa wa bacdu axkaami alusra maamulka ay raggu u hayaan dumarka iyo guryaha iyagu ay maamulayaan iyo axkaamta qoyska ee shareecadu u dhigtay wax ka mid ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waxa alla uu tilmaamo o caddeeyey waa allihii addoommada abuuray ee cid walba ogaa waxa ku habboon ayaa yidhi raggu iyagaa maamulaya dumarka markaa dee ninka ilaahay la murmaya o odhanaya maya waa siman yihiin ninka iyo gaba yacni rag ragga iyo dumarku dee waa ruux xukumkii ilaahay ka hor yimid walaysa dakaru kalunsaa ma sinnee alla kala sarraysiiyey walirijaali calayhina daraja alla markaa waxau ihi raggu iyagaa haweenka maamulaya waxay ku maamulayaan sababkiina hadda waa la caddeeyey oo sababka koobaad waxa weeye bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin waxa lagu kala fadilay ku kala sarreeyaan qodobka hore qabso oo ilaahii haweenkiiyo raggaba isagu abuuray ee addoommadiisa u xogogaalka ahaa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ayaa tilmaamaya inay kala sarreeyaan oonay sinnayn waxay ku kala sarreeyaan qaabdhismeedka jidhka iyo abuurista oo maanta qofka miyir qabeen waa layn haddaad tidhaahdo ninka iyo gabadha awooddooda jidh ahaaneed ma isku midba maya buu odhanayaa ma nin ragay gabadhi u bir dhigan kartaa raggaa ka xoogiyay taal badan halkaa maxaa laga qaadanayaa intaan meel kale la gaadhin horta awoodda qaabdhismeedka jidh ahaaneed iyo sida loo abuuray ayuu kala adag yihin oo ninka ad adayg iyo awood baa loo abuuray oo wakaa dagaalamaya ee difaacaya ee dagaal tegaya ee shaqo tegaya dee isku muruq iyo isku awoodba maaha taa qof kastoo caqli loon majnuun ahayni waa qiraya waa kow caqligii kuma sinna oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ku yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli lxaazim min ixdaa kunna maan arag kuwa caqli ahaan iyo diin ahaanba nuqsaani ugu jirto wax ka dhiman yihiin oo haddana ka bedeli og oo ka doorin og ninka ragga ugu adag waxa weeyaan arrinkiisa ka bedeli og iyo caqligiisa macnaha wuxuu tilmaamay nebigu inay dumarka ay ku jirta nuqsaanulcaqli waddiin markii la su-aalay wuxuu yidhi nuqsaanta caqligu waxa weeye dee waxa markhaatigii ninka markhaatiga ninka marka nin labaad loo waayo laba nin inay markhaati galaan marka hal nin la hele kii labaad la waayo waa ta labada haweenka ah laga dhigayo muqaabilkii ninka halkii laga waayey laba dumaraa gelaya maxaa halkii nin keliya laga rabay laba dumar la ysugu kabay dee an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa waa tii suuratu lbaqara inagu soo martay fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa marka yacni maadaama caqligooda nuqsaani ku jirto midkood markay ilowdo ta kale inay xasuusiso ayaa loogu kaboo laba loogaga dhigay nuqsaanta xagga diinta markii rasuulka la weydiiyena waxau yidhi midkood maalmo dhan bay ka fadhiyaysaa salaad iyo soomba waa marka caadada ama dhiigga dhalmada ay qabto ragguna dee marnaba kama joogsanayaan oo diintoodu waa u dhammaystiran tahay marka taa xaggii caqliga iyo diinta iyo abuurka iyo qaabdhismeedka waa lagu kala fadilay ragga iyo dumarka oo ilaahii abuuray ayaa ku kala duwo waa ku kala sarreeyaan walirijaali calayhina daraja sababta labaaday u maamulayaan raggu dumarka waxa weeye wa bimaa anfaquu min amwaalihim xoolahoodiibay ku bixinayaan raggu dumarka oo meherkii iyo masruufkii iyo mariinkiiba ninkaa bixinaya cadaaladna maaha in la yidhaah xoolihiina adaa bixinaya gabadhaana ku maamulasa marka waxay ku maamulayaan xoolahooday ku bixinayaan iyo dheeraadka alla u siiyee dumarka ay dheer yihiin markaa kuwa odhanaya maya waa la siman yahay dee taasi waa diinta gaalada iyo dimuqraadiyadda laakiin diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey may simin ee waa kala sarraysiisay iyaga laftooduna markay sinaanta ku baaqayaan gaaladu waa uun hadal ay iskaga dhawaaqayaana xaqiiq ahaan iyaga laftooda haddii loogu fiirsado oo miyay siman yihiin boqoradooda ama boqoradooda iyo madaxdooda iyo shicibka miyay siman yihiin maamulaha shirkadda iyo dadka shaqaalihii miyay siman yihiin waaqic ahaanba bani aadamku isma maamuli karaba oo ma wada noolaan karo kala sarrayni haddaanay jirin iyo kala dambayni marka iyaga laftoodu dee dadka muslimiintunbay ku lugoynayaane kala dambayn iyo kala sarrayn nolosha aadamahaba ku socota wax garba siman oo iska socdaa dee ma jiraan waa la kala dambeeya waa la kala sarreeya taasi markaa waa qawaamadii ragga haweenkuna inay oggolaadaan halka alla u dhigay sharaf iyo derajay u tahay guryaha in lagu sharfay oo lagu boqray oo awlaaddooda iyo guryahooda ilaashada la yidhi sharaf bay u tahay raggana bannaanka u bax oo ka shaqeeya in la yidhi sharaf bay u tahay qolo walba halkii alla u dhigay inay joogto wanaag iyo khayr bay u tahay bacdu axkaami lusra marka waxaa la tilmaamay taa intaynaan gelin fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allaahu haweenka wanaagsan rabbigood iyo raggoodaba waa addeecayaan ka hor iman maayaan xaafidaatu lilghayb raggoodu markuu ka maqan yahayna naftooda iyo wixii lagu aaminayba waa u ilaalinayaan oo khiyaamayn maayaan oo nafteedii khiyaamo iyo gogoldhaaf samayn mayso xoolihii ninkeedu ku aaminay iyo gurigii iyo ubadkiina waa u ilaalinaysaa oo dayici mayso kadib alla wuxuu tilmaamay haweenka looga baqanayo santaag iyo kibir iyo daacadii ilan ragga inay haweenku adeecaan daacadii dumarku ay ragga adeecayeen waa waajib marka haddii looga baqo kibir iyo santaag iyo amarkii ninka inay iskala weynaato oo ay tidhaahdo dee yaad la hadlaysaa waxa la waxaa la jideeyey wixii dawow noqon lahaa silsila dawooyin ah ayaa la ysdaba dhigay oo kala horeeya horta wallaatii takhaafuuna nushuusahunna culimmadu waxay yidhaahdeen takhaafuuna baqal laga qabo inay yacni santaag iyo kibir iyo caasinimo inay samayn doonto baqal laga qabo dawada laynooguma tilmaamin ee baqihii waa marku wixii laga baqayay dhaco marka takhaafuuna culimmada qaar baa ku macneeyey ay taclamuuna markaad ogaataan ay dhacdo laakiin jalaaludiin asuyuuti wuxuu odhanayaa wallaatii takhaafuuna nushuusahunna bian daharat amaaraatuhu haweenkaad ka baqanaysaan inay raggoodii ku kibraan oo daacadii ka santaagaan ama aswaajtooda ay caasiyaan oo maxaad kaga baqateen bian daharat amaaraatuhu astaamihii iyo calaamadihii kibirka iyo cisyaankaa muuqday marka waa in dee calaamadiisii muuqato haddaanay calaamadii muuqan dee maxaa la daweynayaa halka dambe wa in khiftumna wuxuu odhanayaa jalaalaynku ay calimtum waayo waxa taa horana bian daharat amaaraatuhu tanna bian calimtum yani loo soo qadaray waayo waxani markuu dhaco ama astaantiisa la arko ayaa la daweyn karaa laakiin waxani inuu dhacaa laga baqa qabaa wax laga baqanayo dee dawadiisa lama sii bilaabo haddii marka nushuuskii calaamadihiisii muuqdaan faciduuhunna kow horta waaniya ilaahay ku cabsigeliya madaxadayga cuquubada ka dhalanaysa u sheega ilaan waa dad mu'minaadahoo inay dabcaan oy ku maqlaan baa la arkaa hadday anfici weydo wahjuruuhunna filmadaajici guriga uga baxa lama odhan waxaa la yidhi makaanu jiifkii gurigii ama qolkii aada wada jiibsanayseen jiifkii kaga haajira marka jalaaludiin asuyuudi waxa uu soo qadaraya oo odhanayaa ay ictasiluu ilaa firaashin aakhara furaash kale u durka oo u fogaada macnuhu markaa wuxuu noqonayaa dee sariirtii la wada hurday haddii waxa weeyaan marka dee hujraankii lala imanaayo halkaa furaashkii dhigo dee ka yar durug ilaan waxaa la doonayaa uun mucaamaladii ninka iyo gabadha u dhaxaysa inuu joojiyo oo dee mucaamalada gabadha oo laga joojiyaa cuquubo ka daranba ma jirto marka in laga sii jeedsado oo furaashkii lagaga haajiro maaha gurigii in looga baxo laga dudo laakiin waa uun furaashkii inaad uga tagto ood halkaasoo kale uga yar durugto hadday taasi anfici weydo wadribuuhunna garaaca garaacana haddaba kii soomaalida ma ahayd dee qoolka ama budka lagu jajabinaye sunnadaa sharaxdo waa darban hayra mubarixin waa garaac aan bararinayn oon lafna jabinayn cadna aan goynayn waayo darbigani dee waxay culimmadu yidhahdeen waa darbu ta'diib waa edbin laakiin darbi cadaawadeed ma aha innaka madaxaabuu laba ka kala dhigayaa qof dee marka las marka la yaro cadhoodee dumarka la garaacayo garaaceenu waa xadka bax laakiin kani waa garaac yaroo edbinaho la rabo uun gabadhii inay wax dareento oo soo noqoto intaa markii la sheegay ayaa ilaahay wuxuu yihi fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiilan haddaba hadday idin yeelaan waddo kale ha u raadsanina kol hadday idin yeeleen oy soo noqdeen inaad adigu u raadiso kolba in iyo waddo aad ku dulmidood wax u doondoonto dee waa dulmi halkaa kaga hadh ilan dadka qaar baa laga yaabaa iyadoo dawadiiba la helay oo gabadhiiba soo noqotay ayaa haddana sidiisuu wax ugu raadinayaa qof bani aadamana dee in loo qabsado iyo meel ka dhacdee lagama waayo marka idinku wax kale ha u doondoonina ina allaha kaana caliyan kabiira ilaahay waa mid sarreeye oo weyn culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa halkaa ku jira takhwiif iyo goodi iyo cabsigelin oo dee nin yahow haddaad muruqaaga aragtood isleedahay qawaariirtan ama haweenkan u xoog sheego haddii ogow allana waa kaa sarreeya waana kaa xoog wey mar hadduu rabbi kaa sarreeyo kaana awood badan yahay dumarkaa daciifkae hoostiina alla yeelay idinku xilkooda aada haysaan dee rifqan bilqawaariir siduu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam quraaradaha u naxariista oo ha jabinina daryeela oo waxa weeyaan ha dulmiina waxaa kaloo la tilmaamay waa in khiftum shiqaaqa baynihima hadda shiqaaqu nushuuskii dee waa ka sarreeyaa oo tani waa kala go' markay ku dhawaato kala dhaqaaq marka labadii ruux mushaaqaqadu dee waa midba inuu dariiq qaadee markaad aragtaan inay dhexdoodii khilaaf adagoo kala dhaqaaqa ku dhow yihiin markaa sheekadu wacdi iyo hujraan iyo darbi fudud way soo dhaaftay waxay markaa gaadhaysaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha garsoore tolkeed ka mida iyo garsoore ninka tolkiisa ka mida laba xakam laba garsoore oo labada dhinac ka kala socda gabadha iyo ninka u saara arrintaa ha xalliyaan hadday wanaag doonayaanna ilaahay waa isu soo dhaweynaya waa iswaafajinaya oo labada qof ee garsoorayaasha ah ee xeerbeegtida ah ee arrinkaa loo igmaday hadday wanaag doonayaan ilaahay waa u sahlayaa waana isku soo dhowaanayaan labadii isqabay ee zawjeynka ahaa waxaa kaloo ku sugan aayaadka aayaddan la yidhaha aayat lxuquuq alcashara aayadda xuquuqda tobanka ah twxiid اllah wcadamu lishraaki bih wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa alixsaanu ila alwaalideyn xigtadoo loo samafalo agoontiiyo kuwa baahan wljaari di lqurba wljaari ljunubi jaarka dhow iyo jaarka kaa dheer waxaa la yidhi dhowaanshaha iyo dheeraanshaha waxaa looga kala jeedaa albaciidu nasaban aw daaran aw diinan inuu kaa durugsan yahay ama xagga daar ahaan oo gurigiisu waa kaa durugsan yahay ama qaraabo ahaan oo waa qaraabo fog ama diin ahaan oo waaba gaal oo xataa gaalku ilan xuquuqdii islaamka ee jiwaarka guud xuquuquljiwaar ruuxa gaalka ee jaarka kula ah ha kuu dhowaado ama ha kaa dheeraado xuquuquljiwaarkii dawaaleeye jaarnimada marka yacni fogaanshahaasi nasaban aw daaran aw diinan saddexdaba waa lagu fasiray xagga nasabka inuu kaa fog yahay guri ahaan iyo degaan ahaan inuu kaaga durugsan yahay diin ahaan inuu kaaga durugsan yahay wsaaxibu biljamb saaxiibkii dhinacaaga ku sugnaa waxaa la yidhi wa huwa almusaaxibu lak kaman yacmalu aw yadrusu macak aw rafiiqa safar wa qiila almara qofka zamiilka ama saaxiibkaaga kugula saaxiibka a daraasad iyo waxbarashadeed waxaad wada dhigataan ama shaqada aad saaxiibka ku tihiin ee wada shaqaysaan ama socotada aad ku rafiiqdeen ee wada socotaan amaba ooridaada intaba asaaxibu biljamb waa lagu fasiray kii socotada ahaa iyo addoommadii intaaba samafalkoodaa layna amray waxaa kaloo aayaadkan ku sugan damu lbukhalaa'i waalmuraa'iin dadka ahlu bukhliga iyo kuwa istusa ceebaynta la ceebeeyey wa aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaasa bilbukli wayaktumuuna allaha ma aataahum allahu min fadlih waactadna lilkaafiriina cadaaba muhiina wladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aaa annaas walaa yu'minuuna biاllahi walaa bilyowmi alaakhir ilaa aakhiriha waxaa kaloo ku sugan aayaadkan cadlu llahi wa fadluhu wawaid wa waciiduhu liman kafar ilaahay cadaaladiisa iyo fadligiisa iyo goodiga cidda ka gaalowda nicmadu alla u galay ina allaha laa yadlimu mihqaala darah waa cadluh ilaahay quraanjo qadarkeed cidna ma dulmiyo intaa in leeg iyo wax ka yartoona kuna saari maayo kana duudsii maayo wa in taku xasanatan yudaacifaa waa fadli iyo deeq intaa in leegoo wanaaga haddaad samaysana waabu kuu farabadin oo waa kuu liminlaabaya fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidi waji'naa bika calى haؤulaaءi shahiida ywmaidi yawadu aladiina kafaruu wacasw rasuula low tusawى bihim اlardu walaa yaktumuuna allaha xadiiثa halkaana alla waxa uu ku tilmaamay waciidka iyo cabsida halkaa ku jirta ummad walba marka nebigeedii ku markhaati kacee nebi muxamedna salى اllahu عalayhi wasalam ummadiisa uu ku markhaati kaco kuwii caasiye ee rasuulka sunadiisa ka baydhayna ay tamaniyaan dhulka in lala simoy ciid noqdaan ilaahayna waxba ka qarsan kari maayaan waxaa ugu dambeeya bacdu shuruudi الsalaaة oo طahaaradii ah oo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun aayadda bilowgeedu waxay ka warramaysaa marxala min maraaxili taxriimi alkhamri oo suuratulbaqara inagu soo martay taxriimka khamradu afar marxaladood inuu soo maray marxaladani waa marxaladii saddexaad oo marka wakhtiga salaada la xarimay marxaladda nihaayiga ee kama dambaysa fahal antum muntahuuna suurat lmaa-ida waatay inoogu iman doontaa afartaa marxaladood bay soo martay taxriimu lkhamri saynu suuratulbaqara kusoo tilmaanay kadib alla wuxuu tilmaamay shuruudii salaada wax ka mid oo in loo tahaaro qaato ah wujuubu taahuri lisalaa in salaada ay waajib tahay in loo tahaaro qaato oo axdaasii alsqar waalakbar kii yaraa oo wixii weyse waajibiyaa iyo kii weynaa oo wixii maydhi waajibiyaa jamiicu alaxdaas in daahir laga yahay salaadii marka la tukanayo wlaa junuban ilaa caabirii sabiili xataa takhtasiluu wain kuntum mardaa aw calىa safarin aw jaءa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum الnisa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum in allaha kaana cafuwa gafuuraa waxaa ugu horeeya walaa junuban ay walaa taqrabu salaata junuba ilaa caabirii sabiili xataa takhtasiluu macnaha salaadii ha u dhowaanina idinkoo janaabaysan ama galmo aada gasheen ku janaabooba ama riyo aada hurdo ku riyooteen siday doonto dee janaabadu ha ku timaadee macnaha idinkoo janaabaysan salaad ha u dhowaanina ilaa aada maydhataan idinkoo waddo ka gudbaya mooyaane oo haddaad waddo ka gudbayso waa socotadii eh ma janaabaad ku tukanaysaa may waxaa looga soo reebay ilaa caabirii sabiilin waxaa la yidhi caabiru sabiilku waa madinatu faqdi ilmaa waxaa loo malaynayaa oy u badan tahay biyaba inaanu wadan kol haddaanu biyo wadan socotona uu yahay maydhan maayee halka ugu dhowda gacanta intuu ku dhuftuu gebagabaystuu iska tukanayaa xadathu lakbari waalasqar labaduba sidaasay kaga dhici marka ilaa caabirii sabiilin sida haalibka ah dee ninkii socotada ahaa biyo ma wato sidaasaa markaa kaayada xataa takhtasilu isaga looga soo reebay oo isagoon maydhan ayuu gebagabay isaga tukanayaa hadduu biyo wato dee waa maydhanaya ama waa weyse qaadanaya laakiin waa dee aqlabi waa sida haalibka ah ilan biyo wuu heli karaa kadib waxaa la tilmaamay haddii aada bugtaan ama socoto tihiin ama soo xaajo gudateen ama haweenkii aada taabateen oo aad kulanteen biyana aa weydaan gebagabaysta culimadu waxay yidhahdeen falam tajiduu maa-an dhammaan way u wada noqonaysaa wain kuntum mardaa mooyaane waayo ka bukaa biyo wuu haystaa laakiin ma isticmaali karo laakiin waxaa la yidhi waa min baabi tanziili alcaajisi mansilata alcaadil kii biyaha isticmaali kari waayey ayaa waxaa la dejiyey booskii kii waayeen haysanba saasaa falam tajiduu laakiin isagu waa helayaaye ma isticmaali karo laakiin waxaa isku xukun ah alcaajisu can اlisticmaal iyo faaqid lmaa kii waayey iyo kii haba haysta aan isticmaali karayn oo dee wujuuduhu cadamuhu cala sawa kol hadduunu isticmaali karin marka axdaasanna waxay isugu jirtaa dee akbar iyo asqar oo aw laamastum الnisaa jalaaleynkuba sida uu tilmaamayo lamsigii taabashada gacanta na waa lagu fasiray oo dee fuqahada culimada qaarkood waa kuwa qaba dee lamsulmara inuu nawaaqidii ka mid yahay iyo axdaasii yani mulaamasada jimaacina waa lagu fasiray labadaba suyuudi waa ku tilmaamaya jalaaleynka laakin waxaa raajixa sida ibnu cabaasba uu tilmaamay xabru hadihi اlummati wa turjumaanu اlqur'an laamastum tan lamsigani inuu yahay bimacna aljimaac oo qur-aanku isagoo sarbeebaya galmada wayna soo martay masi iyo taabasho in lagu tilmaamay oo min qabli an tamasuuhunna dee waa jimaaci maaha masigii caadiga ahaa tanna waa la mid marka xadadkii ama akbar ha noqdo waa laamastumo waa jimaaciya ama asqar ha noqdo waa kuwan kale ee waxa weeyaan dee aw jaa axadu minkum min alghaa'idi baa mihaalu ahe labada kuu doonaba ha noqdo asqar iyo akbare haddii biyo la waayo waa la gebagabaysanaya waxaa kaloo laga fahmayaa falam tajiduu maaan talabu lmaa wataftiishu can ilmaa dayday iyo raadin waa inay ka horeyso waayo waxaa la yidhaha falam tajiduu qof wixii uu raadiyey waayey laakiin ruuxu haddaanu waxbaba doondoonin dee wuu waayey lama yidhaah maxaad waaye mabaa doondoonin marka laabudda min alab ilmaa waa in la raadiyo la doondoono ilan waa daruuri haddii biyo la haysto gebagabaysa ansixi maaye wain kuntum mardaa aw calaa safarin safarku maaha cudurdaar bannaynaya gebagabaysiga oo laysa cudran litayamum laakiin saynu hore u tilmaanay waa madinatu faqdi ilmaa waxaa loo malaynayaa oo male uu u yahay inaan biyo la haysan kol haddii socoto la yahay marka haalibka unbaa la cabiray laakiin iyadoo socotaa haddii biyo la haysto dee la gebagabaysan maayo gebagabaysigu sifadiisa ma labada yani ma laba jeer baa lagu dhufanayaa xadka gacmuhu ma ilaa mirfiqaynka iyo suxullada la wadayaa mise waa intan cukurada wax lagu qabsada uun yani waa mas'ale fiqi oo khilaafi oo culimadu ay ku kala duwan yihiin laakiin qowlka raajixa ah ee xadiidkii camaar ee saxiixeynkuna uu tilmaamayo waayo sunnadu iyadaa bayaaminaysa muraadka qur-aanka waa in hal mar lagu dhufanayo ciidda kadib wejiga sidaa loo marinaayo kadib kafka ama gacanta midig inteedaa hore la marinayo kadibna bidixda gacanta xadka la masaxayaa waa kafaynka waa labadaa cukur ayaa masxiga la masaxayaa waxaana caddaynaya dee markii camaar uu nebiga weydiiye waxa uu yihi inamaa kaana yakfiika haakada waxa uun kugu filaa sidaa inaad samayso fadaraba bikafayhi larda nebigu labadiisa kaf intuu dhulka sidaa ugu dhuftay ayaa famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi wejigiisa iyo labadiisa kaf baa nebigu ku masaxay kafayhi waxay qaydaysaa markaa aydiikumtii oo yadku hadday ilaa marfiqaynka ku dhacaysay dee sunnadaa qaydaysa waa kafay ilan famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi kafaynkuna waa intan hore ee maaha dee ilaa mirfiqaynka waxaa lagu gebagabaysanayaa ma kullu maa tasaacada calaa wajhi lardi ba geed iyo dhagax iyo gidaar iyo ciid wixii kaasoo horbaxaba mise waa ciidda khusuuskeeda gaar ahaan labada qowlba culimmadu waa waa waa waa waa tilmaameen oo waa ku kala duwan yihiin oo jalaaludiin asuyuuti iyo aysaru tafaasiirkeennan aynu ictimaadnaaba waxay odhanayaan saciidan tayiban ay turaaban daahiran ciid daahir ah marka ciid bay ku qaydayaan culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdaan saciidan tayiban sida alimaamu sacdiba tafsiirkiisa uu ku tilmaamayo kulu maa tasaacada calaa wajhi اlardi sawaan kaana lahu gubaaru am laa sacdi saasuu odhanaya waa wax alla wixii dhulka guudkiisa saaran ama ciid ha yeesho oo boodh kaasoo raacaya ha lahaado ama yuu yeelanin laakiin waxaa xoog badan in la yidhaahdo marka la helayo ciid wax kaasoo raacayaan waxa awlaa ciidda in lagu gebagabaysto waayo cumuumka saciidan tayiban waxaa bayaaminaya xadiidka xudeyfe muslimka ku sugan rasuulku uu yihi sala allahu calayhi wasalam wajucila turbatuhaa lanaa tahuuran idaa lam najid ilmaa arlada ciiddeedaa tahuur midaan ku tahaaro qaadanana looga yeelay biyo markaanu weyno markaa kol hadduu turbatuhaa yidhi aslu tayamum waa aturba ciiddaas waxaa kaloo sii xoojinaya aayadda suuratulmaa-ida inoogu iman doonto oo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu xaggiisa kaga masaxa culimmadu waxay yidhaahdeen minhu waa tabciidiya oo meel wax kaa soo raacayaan oo riwaayaadka qaarkoodna nafaka fiihimaa nebigu inuu boodhka iska afuufay ilaan boodh fara badan wejiga inaad mariso muraad maaha ayaa ku soo aroortay inuu iska afuufay boodhkii fara badnaa ee gacmihiisa soo raacay minhuna waxaa la yidhaha meel wax kaa soo raacayaan famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu marka aayadda iyo xadiidkaasi labaduba waxay tilmaamayaan oo laga qaadanayaa ciiddaa wax kaa soo raacayaan ee barhkeedna aada iska afuufayso baaqigana aada wejiga iyo labada kafeynka aada marinayso haddii aanay mutayasir ku ahayn kullu maa tasaacada calaa wajhi lardi way ku ansaxaysaa ama gidaar ha noqoto ama dhagax ha noqoto laakiin kol haddaad ciid helayso hiya alaslu iyadaa asal ay ku gebagabayso allah waxaa uhi subxaanah wlmuxsanaatu min annisaa waxaad ku cadaftaa xurimad calaykum ummahaatukum ay waxurimad calaykum waxaa kaloo laydinka xarimay almuxsanaatu ay nikaaxu lmuxsanaati haweenkii la qabay guurkoodii waa laydinka xarimay min annisaai haweenka xaalay ka mid yihiin kuwaa la qabaa ilaa maakii mooyaane malakad ay mulkide aymaanukum midigyadiinu oo iyagu idiin bannaan dee inaad haween ka dhigataan xataa haddii la qabay oo macnuhu waxa weeyaan marka jihaadkii la gale ee gaalo iyo muslimiin fooda ay istaraan haweenka gaalada jihaad lagaga soo qabsado xataa haween la qaba hadday ahaayeen addoommay noqonayaan kuwa muslimiintii inay la mucaamilaan u bannaan laakiin bishard hadday uur leeyihiin waa inay ku cadadbaxaan oo ay umulaanoo bacda alwadci lalama macaamili karo ilaa ay umulaan haddii uur lagu soo qabsaday haddaanay uur lahaynna waxaa lala macaamilayaa bacda alistibraa'i bixaydatin waaxida hal caado in raximkeeda lagu beri yeelo si loo hubsado inaanay wax ku jirin oo dabeed ay ka daahirowdo waayo waxaa la hubsanayaa baraa'at raxim inaan raximkaa ilmo ku jirin marka hadday xaamilo tahayna waa la sugi ilaa intay umulayso haddii kalena hal caado ayay tirsan oy ka daahiroobi markaasay u bannaanaan marka ilaa maa malakat aymaanukum xataa hadday rag lahaayeen xidhiidhkoodii waa go-ay laakiin waxay un ay ku bannaanaanayaan labadaa shardi imaa bilwadci aw bilistibraa'i bixaydatin waaxida ilaa maa malakad waxay mulkiday mooyaane aymaanikum midigyadiinu kitaab allah ay kataba allaahu ilaahay waa qoray oo waa waajibiyey daalika arrinkaa lasoo sheegay iyo muxaramaadka kitaaballaahi ilaahay qoraalkiisii ayuu arrimahaa qoray ama waajibiyey oo calaykum korkiinna ayuu ku waajibiyey sharaa'icdaa lasoo tilmaamay wixii la xarimay iyo wixii la xalaaleeyeyba waa qoraalku ilaahay korkiinna ku qoray ama waajibku ilaahay korkiinna ku waajibiyey ee laydinka rabay inaad ilaalisaan oo idaan ku xadgudbin wa uxilla waa la xalaaleeye oo lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a dalikum madkuurkiinna lasoo sheegay wixii ka soo hadhay waa laydiin banneeyey ay maa siwaa dalikum an tabtaguu baa laydiin banneeyey maa waraa'ada ka bedel waxaa laydiin banneeyey an tabtaguu inaad ku doonataan biamwaalikum xoolihiinna waa xoolaha aad ku mehersanayseen eh inaad xoolihiina ku doonataan ay nikaaxa almuxsanaat usoo qadar haweenka muxsanaadka ee dhowrsoon guurkooda inaad xoolihiina ku doonataan baa laydiin banneeyey muxsiniina xaalaatihiin kuwa guursanaya oo hayra musaafixiina aan ka sinaysanayn oo nikaax iyo sifaax way iska soo horjeedaan fama stamtactum famaa haddaba kii istamtactum aa ku raaxaysataan bihi maaga oo minhunna haweenkii ka mida ay binikaax guur xalaala aada ugu raaxaysataan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna mushqaayadahooga waa meherkay mutaysteena siiya fariidatan ay mafruudatan xaal ay meheradaas yihiin kuwa la gooyey ama la waajibiyey meheradooda siiya waayo meherku wuxuu ku waajibayaa bima staxalla min farjiha wuxuu farjigeeda ku banaystu kula macaamilay ayaa meherkii ugu waajibaa siiyaa la yidhi alla waxau ihi walaa junaaxa dembi calaykum korkiina idinkama saara fii maa kii taraadaytum aad isaga raalli noqotaan bihi maaga min bacdi alfariida goyntaa la gooyey meherkaad siinaysaan ama la waajibiyey dabadeed waxaad isaga raalli noqotaan dembi idinkama saara oo ah inay ama gabadhii kaa wada dayso ama ay barh kaa dayso ama adigu aada wada siiso ama aada ugaba kordhiso ziyaadatan wa nuqsaaman wa nuqsaanan aw icfaa'an kordhin ama nuqsaamin ama cafin waxaad isaga raalli tihiin kuma dambaabaysaan waayo ina allaha alla kaana waxa uu ahaada yahay ina caliima kii ogaal badan xakiiman ee xikmad badan waman axadka lam yastatic aan karin minkum xaal idinka idinka mid yaha tawlan ay min xaysu sicati waalghina xagga hodantinimada iyo hantida ruuxaan u karin an yankixa inuu guursado almuxsanaati haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa muxsanaad saddex macnoay noogu imanayaanoo muxsanaad oo xaraa'id looga jeedo waa tan muxsanaad oo mutasawijaad haweenka la qabo looga jeedo waa tii aayaddii aynu ku bilowno casharka muxsanaad oo cafiifaad kuwa dhowrsoon looga jeedo waa muxsanaatin hayra musaafixaatin saddexda macnoba halkan ay noogu imanayaan marka alla waxau ihi waman axadka lam yastatic aan karin minkum xaal idinka idinka mid yaha tawla xagga hodantinimada iyo hantida xaggeeda aan u karin een macnaha xoole u helin an yankixa inuu guursado almuxsanaati haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa jalaaludiin asiyuudi halkaa wuxuu odhanayaa huwa jaryun cala alghaalibi falaa mafhuuma lahu wuxuu ku dareerun sida haalibka ahi mafhuumulmukhaalafo ma leh waayo waxa meesha taalla dee wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kitaabiyadii dhowrsoonayd waa la guursan karaa muminadna ma aha waa yahuudiyad ama nasraaniyad marka almuminaat kharaja mahraj algaali laakiin mafhuum ma leh marka ruuxa haweenkii xorta ahaa ee mu'minaadka ahaa guursan kari waaya xagga hodantinimada iyo hantida fa mimaa malakat ay falyankixu soo qadar ha guursado amatan addoon ha guursado usoo qadar amatan addoonta oo mimaa kii ka mida malakad ay mulkida aymaanikum midigyadiinu oo min fatayaatikum hablihiina addoommadaa ka mida almu'minaati ee mu'minaadka ah wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan biiimaanikum iimaankiina bacdukum min bacdin halkan oo kale jalaaludiin asuyuudi almu'minaati waa qeyd daruuriyo odhanayaa oo addoommada markay addoommada yihiin kaafiraadka uma bannaana inuu guursado waayo dadka xorta ah dee addoon inay guursadaan sideedaa cidhiidhi loo geliyey oo shuruud badan loogu xidhay sababtana waataynu tilmaannayoo way kala duwan yihiin ilaa maa malakat aymaanikum iyo kuwan ilaa maa malakat aymaanukum ninka mujaahidkii addoonta uu soo qabsaday isagaaloo sayid u ah caruurtuu ka dhalaana waa xor oo addooma ma aha ilaa cid kale ma leh isagaa leh laakiin addoontan laleeyahay fankixuuhunna biidni ahlihinna isagu male ninkan guursanaya danunba ugeys iyo duruuf nin kalaaloo sayid u ah ka bixinayee laleeyahay biidni ahlihinna waa sayidkii lahaa wuxuu ka dhalaana addoommay noqonayaan marka waxaa la diidayaa dee caruurtan addoommada noqonaysa cid kale addoonsanayso ee dacfiga ku noolaan ayaa la diidayaa ilan baabka addoonnimada waa la cidhiidhiyey marka sidaasaa shuruudda adag loogu xidhay tan taa horena loogu xidhi waayo waayo taa wax alla waxay dhashaa waa axraar ee maha addoomo alla waxau ihi markaa fa mimaa malakad ay falyankixa guursada amatan addoon oo mimaa ti kuwii ka mida malakad ay mulkiday aymaanikum midigyadiinu oo min fatayaatikum lmu'minaati hablihiina addoommadaee mu'minaadka ka mid ah afartii shardi baa dee meesha ka muuqda oo horta waman lam yastatic minkum tawlan waxaa halkaa ku jira cadamulqudradi iyo qabso ma karayo inuu xorta guursado ilaa haddii kale umu dhawaadeen addoone min fatayaatikum almu'minaatina waa qeydkii iimaanka labadii kalena waa soo socda wallaahu allaa yaclamuu cilmi badan biiimaanikum iimaankiina oo qalbiga waxa ku qarsoon ilaah unbaa garanaya waxay muujistaan ee daahirka uun ku qanca bacdukum barhkiina min bacdin barhka kale ayuu ka ahaaday oo asal keliya ka soo wada jeedaan kullukum liaadam wa aadamu khuliqa min tiin fankixuuhunna haddaba guursada hablaha addoommada ah biidni ahlihinna ehelkooda idankoodii ku guursada oo sayidkii lahaabaa weli u ah isagaa bixinaya la-aantii laguma guursan karo wa aatuuhunna siiya hablaha addoommada ujuurahunna mushqaayadahooga waa meheraday mutaysteen bilmacruufi wanaag ku siiya hana meermeerinina waxnaha ka dhimina isagoo dhammaysa siiya meherkooda addoommada muxsanaatin xaale ay yihiin kuwa dhowrsoon waa shardigii saddexaad oo muxsanaatin iyo waa waana macnahu waa cafiifaad marka muxsanaatin xaale ay yihiin addoommadaasi kuwa dhowrsoon hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa zino muujisanaya hayrkood xaal ay yihiin walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiibba hoosaad sino kuwa samaysanayana hayrkood xaal ay yihiin macnaha iyagoon sino muuqata iyo mid qarsoon midna aan samaynayn oo musaafixaadku waa zino cad mutakhidaatu akhdaanna akhdaan waa jamcu khidnin oo waxaa la yidhaha waa saaxiibu sirka faaxishada waa saaxiib hoose oy hoos u kala zinaystaan markaa saaxiib hoose oy zino isku qarsadaanna ma samaysanayaan si babligoo caddaanana uma sinaysanayaan ee waa dhowrsoon yihiin fa idaa uxsinna marka la guursado haddaba fain atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin waxa weeyaan foolxumo hadday la yimaadaan oo waxa weeyaan zina ah fa calayhinna korkooda waxaa ahaaday nisfu maa shay kale barhkii baa ahaaday kaasoo cala almuxsanaati haweenkii xorta ah korkooda saaran oo min alcadaabi ciqaabka ah waa xadkii laga goynayey addoontii la guursaday hadday gogol dhaaf samayso gabadha xorta ah xadkeedii kalabadh baa laga goyn horta kalabadhka laga goynayaa waa jeedalkii ee rajmi ma aha waayo lianna arajma laa yatanasaf dhagax ku dilku ma kala badhmo ama waa lagu diluun ama waa laga dayn kol haddaanu kala badhmayn dhagaxu dhagax ku dil ma laha addoommadu laakiin waxay leeyihiin boqolkii jeedal in loo kala badho oo konton laga jaro ayay leeyihiin laakiin iyagu dhagax ma leh alla waxa uhi daalika madkuurkaa lasoo sheegay ay zawaaju limaa addoommada inay guursadaan raggii xorta ahaa liman midbuu usugnaaday kaasuu khashiya ka baqay alcanata zinada uga baqay naftiisa minkum xaalu idinka idinka mid yahay waa shardigii afraade qabso oo qofku markuu naftiisii zina uga baqo xortiina uu awoodi waayo gabadhiina ay addoon tahay dhowrsoon oo iimaan leh afartaa marka laysla helo ayay u bannaanaanaysaa bal hadda sida loo adkeeye eeg iyadoo afarta shardiba la hayo ayaa haddana rabbi waxaa yihi wa an tasbiruu inaad ka sabirtaan oo idaan guursan macnaha inaad ka sabirtaan oo aydaan guursanin ayaa khayrun lakum idinka khayr badan inaad guursataan wallaahu allina kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariisanaya alcanatana waa min baabi ilaaqi lmusabab wa iraadati sababi oo canat mashaqadaa la ydhaha luqada carabiga marka dhibaatada ay zinadu sababtaa waa xadka adduunyo iyo cadaabka aakhiro kol hadday zinadu sabab u tahay canadka iyo mashaqada canadka laftiisii baa lagu idlaaqay zinada marka waa min baabi ilaaqi lmusabab wa iraadati sabab zinaana loo jeedaa musababkeedii oo canadka ah ayaana la cabiray alla waxa uhi yuriid llahu alla waxa uu doonayaa liyubayina inuu idin caddeeyo lakum idinka ay sharaa'ica diinikum diintiina sharaa'icdeeda iyo axkaamteeda alla inuu idin caddeeyo ayaa uu doonayaa oo wayahdiyakum uu idinku hanuuniyo sunana aladiina kuwii wadadooda min qablikum idinka idinka horreeyey ambiyada iyo dadkii wanaagsanaa wadooyinkoodii hagaagsanaa inuu idinku hanuuniyo doonayaa oo wayatuuba uu idinka toobad aqbala rabbi calaykum korkiina wallahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun oo xikmad badan wallahu ala yuriidu waxa uu doonayaa an yatuuba inuu idinka toobad aqbalo calaykum korkiina wayuriidu waxay doonayaan aladiina kuwa yatabicuuna raacaya ashahawaati xumaanaha iyo macaasida naftu ay jeceshahay kuwa raacraacayaana waxay rabaan an tamiiluu inaad leexataan maylaa leexasho leexashadoo cadiiman weyn fasaadka iyo foolxumada inaad la dabaalataan oo la simantaan oo iyagoo kala noqotaan bay doonayaan ilaahna hanuun iyo wanaag buu idinla rabaa yuriid llahu alla waxa uu doonayaa an yukhafifa inuu idinka fudaydiyo cankum idinka oo axkaamta iyo wixii culays iyo mashaqo ah ilaahay idinlama rabo maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj wakhuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankana daciifan xaaluu yahay mid taag daran xagga qaab dhismeedka jidhkiisa iyo abuurista iyo xagga casiimada iyo go-aan qaadashada labadaba waa ku taag daran yaho waa daciif yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihina ha cunina baynakum xaalay dhexdiina ahaadeen bilbaaili baail ha ku cunina ilaa an takuuna inay ahaata mooyaane hiya amwaashu tijaaratan ganacsi ganacsiga oo saadiratan kasoo fulaya can taraadin kala raalli ahaansho oo minkum idinka xaggiina ka ahaaday xoolihiinna baatil iyo gardarraha isaga cunina ganacsi aa ku kala raalli tihiin oo baayac mushtariga aada wax kala iibsanaysaan ee nina uu lacagta bixinayo nina uu badeecadiisa qaadanayo ee wax kala bedelanaysaan sidaa aada raallida ku kala tihiin mooyaane si kale xoolaha ku kala cunina oo walaa taqtuluu hadilina anfusakum nafyihiinana hadilina waayo ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiimankii idin naxariisanaya oo naftaada adigu malihidee ammaanay ha kugu tahay ammaano ayay kugu tahay hadilin waa tafsiir waxaa kaloo soo gelaya barhkiinna barhka kale yuu dilin oo ay laa yaqtul bacdukum bacda waayo qur-aanka in badan bay ku soo aroortay iyada oo dadka dee diintii iyo dhaqankiiba wadaagan nafahooda laga cabirayo ka nafsin waaxida sidii naf qura oo walaa talmisuu anfusakum ay laa yalmis bacdukum bacda marka labadiiba waa soo gelayaanoo adnaha isdilin dadkana ha dilin waayo dee labaduba waa muxaram waman axadka yafcal sameeya dalika madkuurkaa la soo sheegay ee naftiisa dila ama tu kale dila ama xoolo xaaraan ku cuna cudwaanan xadgudub dartiina waxa weeyaan sidaa ku sameeya iyo wadulmaa dulmi fasawfa nusliihi waxaanu gelin doonaa naaran naar wa kaana waxaanu ahaaday dalika arrinkaasoo inaanu cadaabnaa cala allahi alla korkiisa wuxuu ku ahaaday yasiiraa kii fudud ee aan rabbi ku cuslayn in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shaykiisa waaweyn kaasoo tunahawna laydiin diidaya canhu maaga nukafir waanu idinka tirtira cankum idinka sayi'aatikum xumaanihiina yaryar wanudkhilkum waxaananu idin gelin doonaa mudkhala meel la galo meeshaasoo kariiman wanaagsan waa jannada eh halkanna waxaa laga qa laga qaadanayaa sayi-aadka in looga jeeda sakaa'irta oo yacni kabaa'ir iyo sakaa'ir dunuubtu ay kala yihiin oo kabaa'irtana waxaa la yidhi hal hiya tucarafu bicaddin aw bixaddin ma tiraa lagu tacriifiyaa mise qaacide iyo daabit guud oo koobaya oo qeexaya ay soo hoosgelayaan furuucdeedu marka waxaa raajixa in xad iyo daabit lagu koobo laakiin tiro aan lagu koobin oo ay fara badan yihiin daabitka ugu muhiimsanna waa in la yidhaahdo waa dembi kasta oo loogu goodiyey ama xad adduunyada lagaga jarayo ama ciqaab iyo cadho ilaahay oo ku dhacaysa ama waxa weeyaan baraa'e iyo beri noqosho alle iyo rasuulkiisu ay dayriyeen oy beri ka yihiin ama iimaanka oo laga anfiyo qofka samaynaya ee faacilka arrinkaasa ama la caddeeyo inuu kabiiro yahay oo waxa weeyaan min alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayhi mid walbana dee mithaal iyo tusaale ayuu leeyahay inaan waqti waayin laakiin si guud wixii goodigaa iyo arrimahaas lagu tilmaamo ayaa laga fahmayaa kabaa'ir inaanay sakaa'ir ahayn alla waxau yihi walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa fadala allahu ilaahay wuxuu ku fadilay uu ku sarraysiiye bihi maaga bacdakum barhkiin uu kaga fadilay calaa bacdin barhka kale waxa uu barhkiin barhka kale kaga dheeraad siiyey ee uu kaga sarreeyo waxba ha jeclaysanin oo ha u hanqaltaagina lirijaali raggii waxa u sugan nasiibun qayb iyo nasiib bay ku leeyihiin mima ktasabuu waxay shaqaysteen walinnisaa'i haweenkiina waxa u sugan nasiibun qayb baa u sugnaatay oo mima ktasabna waxay kasbadeen ay shaqaysteen ayaa ay nasiib ku leeyihiin oo rag iyo dumarba waxay tabcadeen unbay abaalkii ama cuquubadii ay mudanayaan mid walba wixii u mutaystay was'alu llaha ilaahayna weydiista min fadlihi deeqdiisa alla weydiista waayo in allaha alle kaana waxa u ahaaday bikulli shay shay walba caliiman kii u ogaal badan walikullin qof kasta ama mid kastaoo idinka mid ah walikullin qolo kasta jacalnaa waxaanu u yeelay mawaaliya xigto dhaxlaysa oo siyuuta waxa u odhanaya ay casabatan yucطawna min atar mima taraka alwaalidaani walaqrabuun xigto wax laga siinayo waxay waalidka iyo xigtadu ka tegeen ayaa qolo walba ay leedahay waa uun xigtadii dhexlaysay walikullin qolo walba jacalnaa waxaanu u yeelay mawaaliya kuwa xiga oo dhaxlaya mimaa kii taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna kuwii xigtada ahaa waaladiina kuwa caqadad ay la heshiisay aymaanukum midigyadiinu faatuuhum siiya nasiibahum iyagana qaybtooda siiya waayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shay shay walba shahiida kii ka markhaati ee arkaya ayaa alla ahaaday wax walba caqadad aymaanukum waxaa midigyada loo cabiray inta badan marka la ballamayo ama arrin la kala goynayo midigtaa laysku gacan qaadaa oo baycad iyo ballanta lagu xoojiyaa iyo waxa la wadagelayo ee dee midigtoo keliya maaha qofku dhammaantiibuu baycada ama ballanta wadagalay macnihii iyo muraadkuna waxa weeyi kuwaad yacni xilfiga iyo isbahaysiga la gasheen nasiibkooda siiya haddee maxaa nasiibkan looga jeedaa laba tafsiirba waa lagu tilmaamay in loo jeedo yacni dadka aada isbahaysi iyo xilfi wadaag aada la gasheen dee hiil iyo hooba siiya oo wixii wanaagana ku taageera wixii dhibana ka daafaca kol haddaa bahwadaag iyo isbahaysi noqoteen taasi waa tafsiir mid tafsiirka labaadna waxa weeyi fii bidaayat alislaam ama bilowgii hore waxaa dhaxalka ka mid ahaa in xilfiga iyo bahwadaagta iyo isbahaysigana in laysku dhaxlo sudus laysku siiyo xoolaha lix meelood oo meel marka macnuhu waxa weeya markaad isdhexlaysaan dadkaad isbahaysiga iyo bahwadaagta lahaydeenna nasiibkoodii suduska siiya marka waxaa lagu nasakhay dee waa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaahi o markii dambe qaraabo mooyaane xilfi iyo isbahaysi in laysku dhaxlo waa la nasakhay laakiin qowlka raajixa ah waa qowlka ibnu cabbaas inaanay aayaddani mansuukho ahayn ee muxkamo ay tahay dhaxalna aanay ka hadlayn waxay ka hadlaysaana uu yahay nasiibahum ay min annusrati waalwasiya waxaad siisaan qeybtooda ay ku leeyihiin dee hiil iyo hooba inaad wixii wanaagana ku taageertaan wixii dhibana ka difaacdaan iyo waxaad u dardaarmaysaan kol haddaanay dhaxalka qayb ku lahayn dee dardaaranka waxaad u dardaarmi kartaanna inaad u dardaarantaan qowlkaasaana raajixa oo dadkii aada isbahaysiga ahaydeen dee nasiibkooda waxay mutaysteen inaad ugu gargaartaan u gargaara ee dhaxalkii ma aha waaladiina kuwa caqadad ay la heshiisa aymaanukum midigyadiinnu ee heshiiska isbahaysi aada la gasheen faatuuhum siiya nasiibahum qeybtooda ay min annusra macnaha u gargaaro oo dee garab iyo gaashaanba u noqda waayo in allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shay shay walba shahiida kii markhaati ka ee arkaya alrijaalu raggii qawaamuuna waa kuwa ku qumis badan oo maamulaya cala annisaa'i haweenka kuwa maamulaya weeyaan raggii waayo bimaa bisababi maa shay sababtii ayaanay raggu dumarka ku maamulayaan kaasoo fadala allah ilaahay uu ku fadilay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale kaga fadilay oo waxay isdheer yihiin ee hadday tahay abuur iyo caqli iyo diin iyo awoodba waxay isdheer yihiinee rabbi ku kala fadilay ayay ku maamulayaan wa bimaa anfaquu wa bisababi maa iyo shay sababtii ayaa rag dumarka ku maamulayaan kaasoo anfaquu ay bixiyeen oo min amwaalihim xoolahooda ah kol hadday meher iyo masruuf iyo mariinba iyagu bixinayaan maamulkana iyagaa leh faasaalixaatu haweenkii waa wanaagsanaa qaanitaatun waa kuwa raggooda iyo rabbigoodba adeecaya rabbigood waa adeecayaan rasuulkooda waa adeecayaan raggooda qabana way adeecayaan u caasi maayaan xaafidaatun waa kuwa ilaalinaya oo naftooda iyo wixii lagu aaminayba ilaalinaya lilgaybi ay lighiyaabi aswaajihinna maqnaanshaha raggoodu ka maqan yihiin naftoodi iyo wixii lagu aaminayba haweenkaasi waa ilaalinayaan bimaa xafida allah maadu waa masteriye ay bixifdi illaah ilaahay ilaalintiisa sababteedaanay ku ilaalinayaan oo jamalku waxa uu odhanayaa ay bitawfiiqihi lahunna maaha awooddooda iyo kartidoodee waafajinta alla uu waafajiye xifdintaa iyo ilaalintaa ay amarkiisa ilaalinayaan ayaa haweenkii ay wax ku ilaalinayaan wallaatii haweenkii takhaafuuna a ka baqanaysaan nushuusahunna yacni santaagooda iyo kibirkooda aad ka baqanaysaan raggooda inay caasiyaan faciduuhunna waaniya wahjuruuhunna kaga haajira fi lmadaajici makaanu jiifka furaashka kaga haajira guriga ha uga bixina laakiin jiifka iyo furaashka uun kaga durka oo wadribuuhunna garaaca fain aطacnakum hadday idin yeelaan oo idin ateecaan oo taacadii ku soo noqdaan falaa tabquu ha u raadinin oo ha u doondoonina calayhina iyaga korkooda sabiilaa waddo kale ood ku dulmidaan ha u daydayna waayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliya kii sarreeya kabiiraa ee weyn wain khiftum haddii aad ka baqataan ay wain calimtum ayuu jalaalaynku odhanaya haddaad ogaataan oy bannaanka u soo baxdo shiqaaqa baynihimaa labadii ruuxee isqabay dhexdooda khilaafkiisii hadduu soo baxo ay shiqaaqan baynahumaa khilaaf adag oo dhexdooda ah haddaad ogaataan fabcasuu u bixiya oo u saara ama u dira xakaman garsoor iyo xeer beegti yacni mid kala xukumo oo min ahlihi isaga tolkii ka mida ninkii wa xakaman iyo garsoore kala saaro oo min ahlihaa gabadha tolkeed ka mida in yuriidaa haddii ay doonaan labada garsoore islaaxan hagaajin yuwafiq illaahu ilaahay waa iswaafajinayaa baynahumaa labadii isqabay dhexdooda ama baynahumaa labadii xakam dhexdooda labadaba damiirka waa loo celiyey oo labada xakam buu alla iswaafajinayaa oo ilaahay labadoodaba dee wuxuu waafajinayaa wixii wanaagga reerku ku jiray oo dabeed waa helayaanoo way waafaqayaan ama labadii isqabay ayaa dhexdooda rabbi iswaafajinayaa oo qalbigooda ilaahay waa isu soo jeedinayaa oo wuu isku soo dumayaa waayo ina allaha alle kaana waxa u ahaaday caliima kii ogaal badan khabiira ee xog ogaal ah wacbud llaha alla caabuda wa aayat lxuquuq alcashara toban xaq oy waajib tahay in la dhowro ayaa aayaddan rabbi ku xusay wacbud llaha ilaahay keligii caabuda oo walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi ay bicibaadati illaah ilahay cibaadadiisa shay-aa waxba hala wadaajinina wa bilwaalidayni wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan samafalid wa bidilqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ahaana u samafala iyo walyataama agoontii iyo walmasaakiini kuwii baahnaa iyo waljaari jaarkii jaarkii dilqurbaa dhowaanshaha u saaxiibka ahaa gurigiisu kuu dhowaa ama qaraab ahaan kuugu dhowaa ama diin ahaan kuugu dhowaa intaba waa la yidhi waljaari jaarkiina u samafala aljunubi ee kaa dheeraa qaraab ahaan kaa dheeraa degaan ahaan kaa dheeraa diin ahaan kaa dheeraa intaba waa la yidhi wasaaxibi saaxiibkiina u samafala biljanbi dhinacaaga ku sugnaa ee ku laasimayey saaxiibkaagii safarka ama daraasada iyo waxbarashada ama ooridaadii wabni sabiili ina wadana u samafala waa kii socotada ahaayo musaafir xataa maalqabeen taajira hadduu yahay kol hadduu wada hayo waxaa la yidhi wuu mutaysta ixsaanka wamaa kiina u samafala malakaday mulkiday aymaanukum midigyadiina waa addoommadii ina allaha alla laa yuxibu ma jecla man xagka kaana ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaad iyo kibir badan kaasoo fakhuuran faan badan aladiina kuwaasoo yabkhaluuna man xagga lafdiga mufrad bay ka ahayd haddana aladiina mawsuul jamaca loo celiyey waayo xagga macnahay jamc ka tahay manta mawsuulka ah aladiina waa kuwa kuwa aan alla jeclayni yabkhaluuna xoolahooda ku bakhaylaya oo waya'muruuna annaasa dadkana amraya bilbukli bakhayltinimada oo wayaktumuuna qarinaya maa aataahum allahu ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi deeqdiisa ah waayo rabbi wuxuu jecel yahay addoonkiisa wuxuu siiya inay ka muuqato aan u qarin inaad soo gebagabaysatood afkuun ciid soo marsato oo tiraa maba hayo dee ilaahay wuu kaa qaadiba waactadnaa waxaanu diyaar garaynay baa lowhi lilkaafiriin kuwa gaaladaa cadaaban cadaab cadaabka oo muhiina dulaynaya waaladiina kuwii weeyaan yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda ri'aa'a annaasi dadka istusida ay istusayaan darteed kuwa u bixinaya weeyi oo walaa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla iyo walaa bilyowmi alaakhiri maalinta dambe toona waman axadka yakunuu ahaado ashaytaanu shaytaanku u ahaado lahu isaga qariinan saaxiib iyo lamaane fasaaa waa xumaaday huwa shaydaanka ayaa xumaaday qariinan min jihati qariin xagga saaxiibtinimo cid lala saaxiibo allailahe shaydaan baa u liita wamaadaa calayhim oo maxaa korkooda ahaaday ay min adarar waa maxaa helaya wamaadaa calayhim oo korkooda maxaa ahaadee dhibaato ku dhacaysa ay min adarari low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo anfaquu ay bixin lahaayeen mima rasaqahum allah ilaahay wuxuu ku arsaaqay wax ka mida ay bixin lahaayeen waxba ma heleen ee iyagaa loogu taag waayey wa kaana allah allana wuxuu ahaaday bihim iyaga caliimaa kii u ogaal badan ina allaha alle laa yadlimu ma dulmo ay nnaasa mutacalaqa dulmiga soo qadaro aayadda kalaa tilmaantay ina allaha laa yadlimu nnaasa shayan walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ina allaha alle laa yadlimu ay laa yadlimu nnaasa dadka ma dulmiyo mihqaala darah quraanjo wax leeg oo darada waxaa la yidhaha dhuuricasada quraanjada yar ee cascas ayaa darada la yidhaha marka quraanjadaa yar wax leeg qadarkeed iyo wax kasii yartoona ilaahay cidna ma dulmo wa inta ku hadday ahaato hiya mihqaalu daradu quraanjadaa waxa leegi hadduu ahaado xasanatan wanaagna yudaacifahaa waabu laablaaba yaa rabbi oo wayu'ti waxa uu ka siinayaa min ladunhu agtiisa ajran abaal abaalka oo cadiiman weyn fakayfa ay fakayfa alamru sidee xaalkiiyo arrinku yahay idaa ji'naa markaanu ka keenno min kulli ummatin ummad kasta bishahiidin midku markhaati kaca waa nebigii loo diraye oo waji'na aanu ku keenna bika adigana nebi moxamedow calaa haaulaa'i kuwani waa ummadaade shahiida adoo ku markhaati kacaya xadiidka ibn mascuud waxaa ku sugnaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu yidhi qur-aanka igu akhri suuratu nisa uu ku akhriyey dabadeed halkaa markuu soo gaadhay cabdillahi ibni mascuud aayadda ah fakayfa idaa ji'naa min kulli ummah halkaa markuu soo gaadhay waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan ayaa rasuulku ooyo u yidhi xasbuk halkaa ku jooji rasuulka waxaa taabtay waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan ilan isaga weeyaan ka maragga ku furaya ummaddiisana waa u naxariis badnaa marka ibnuljawsi waxa uu ku odhanayaa fii kashfi lmushkili min xadiidi saxiixayn wainamaa baka calayhi salaam cinda hadihi alaayati liannahu laa budda lahu min ashahaada rasuulku halkan wuxuu ugu ooyey mar alle markii la soo gaadhay shahiidan ilan ka ku markhaati kacaya ummadda waa nebi moxamed sal allahu alay wasalam wuxuu u ooyey liannahu laa budda lahu min ashahaada waayo lagama maarmeyn bay u tahay nebigu inuu maragga ummadda ku furo kii gaboodfalee gafay iyo kii saxda ahaaba waa daruuri inuu maragga ku furo waalxukmu cala lmashhuudi calayhi inamaa yakuunu biqowli shaahid ka markhaatiga lagu furay xukumka la xukumayo iyo dhibka ku dhacayaana wuxuu ku imanayaa uun hadalka shaahidka ku furay maragga hadalkiisa ayuu ku mutaysanayaa xukumka ku dhici doona falamaa kaana huwa shaahidu wa huwa shaafic markuu rasuulku ahaaday ka isagu markhaatiga furaya ee kii gafay iyo kii beeniye kii kalaba kala caddaynaya wa huwa shaafic ka ergeynayana isaguuna uu yahay odhanaya yaa rabbi ummatii ila ummaddiisa dhibaato lama rabe kol hadduu ahaaday isagu ka maragga furaya wajihnaa bika calaa haaulaa'i shahiidan ka shafaacada iyo ergada u ergeynayaana isaga uunu yahay bakaa cala almufariqiina minhum wuxuu u ooyey kuwii gaboodfale gafey ummadiisa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam damqasho kuwa uu ka damqanayo ayaa rasuulku oohinaya ilmo uu xijisan waayo uu yidhi ibnu mascuudo halkaa ku jooji marka waa raxmatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam bihadihi alumma kuwa gafey ee la cadaabayo ayuu ka damqanaya yani aada iyo aada u dhibsanaya alla waxau ihi yowmaidin maalintaas yawaddu waxay jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wacasaw rasuula rasuulka caasiyey low tusawaa in lala simo bihim iyaga alardu dhulka waxay la mid tahay gaalku yaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba dee waxay tamaniyayaan ciid inay noqdaan markaa kuwii rasuulka caasiyee gaaloobay ee gaalnimada galay waxay tamaniyayaan low tusawaa bihim alardu in dhulka lala simoy ciid noqdaan walaa yaktumuuna allaha ilaahayna ka qarin maayaan xadiidaa war oo meelaha qaarkood waa kuwa ku dhaaranaya wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin halkanna waxba ma qarinayaan baa layidhi waa sidee dee qiyaamada mawaatinteeda kala duwan oo meelaha qaarkood waxay isleeyihiin dafira malaha waxba idiin tari kolka tala ku caddaatana waxba ma qarinayaane wax walba waa caddaynayaan allah waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina walxaal antum idinku sukaaraa aad sikhraansan tihiin xataa taclamuu ilaa aad ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin aad ku hadlaysaan walaa junuba ay walaa taqrabu salaata junuba salaadii ha u dhowaanina xaal aad jinaabaysan tihiin xataa takhtasiluu hadda haayadu waa walaa taqrabuudaasi haayo u tahay salaada idinkoo janaabaysan ha u dhowaanina xataa takhtasiluu ilaa aada maydhataan ha u dhowaanina ilaa caabiri sabiilin waddo kuwa ka gudbaya inaad tihiin mooyaane oo socota iyo safar ah oo iyagu ma maydhi la-aan bay ku geli may laakiin kol haddii loo malaynayo biyo la-aan way gebagabaysan oo way iska tukan waa marka tafsiirka la maro ilaa caabiri sabiilin macnaha ilaa an takunuu musaafiriin tafsiir kale wuxuu odhanayaa ilaa caabiri sabiilin ay mujtaazi ariiqin ariiqii inaad ka gudbasaan mooyaane waxaa loo jeedaa laa taqrabu salaatana waa min tacbiiri lxaali wa iraadati lmaxalli eh ay walaa taqrabuu mawaadica asalaa meelihii salaada ha u dhowaanina yacni waxa weeyaan ilaa caabiri sabiilin xaaladaad jinaabaysan tihiin idinkoo waddo ka gudbaya mooyaane oo intaad albaabkaa kasoo gashaan masaajidkii albaabkaa kale ka baxaya mooyaane waayo jumhuur lculamaa waxay qabaan cadamu jawaasi lubsi ljunubi fi lmasjid yacni ninka janaabada qaba masaajidka inuu ku nagaado inaanay bannaanayn marka taana waa lagu fasiray walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa takhtasiluu ay walaa taqrabu salaata salaadii ha u dhowaanina junuba xaal aatiin kuwa janaabaysan salaadii ha agmarina xataa takhtasiluu ilaa aada maydhataan ilaa caabiri sabiilin waddo kuwa ka tallaabaya inaad tihiin mooyaan oo socoto ah oo markaa idinkoon maydhan kol haddaydaan biyo sidan dee way idin iska gebagabaysan oo sidaas idinku tukan wa in kuntum haddii aada ahaateen mardaa kuwa buka aw calaa safarin ama socod korkii ku sugan oo socoto ah aw jaa-a ama uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaayiti meeshii hoosaysay uu ka yimaado waxaa la yidhaha alghaayit aslan luqada carbeed waxaa la yidhaha almakaanu lmutma'inu min alardi meesha hoosayse godan dee markii horena ilan guryahan dhisan iyo suuliyadani may jirine xaajada waxaa lala doonan jiray meeliba meeshay ka godan tahay baa loo xaajo tegi jiray marka waa sarbeeb oo qur-aanka asluubkiisa wanaagsan baanay ka mid tahay sarbeebtue meeshii godnayd markaad ka timaadaan waxaa loo jeedaa halkii xaajada lagu soo gudanayay markaad kusoo xaajo gudataan ee soo istijootaan ee ka timaadaan baa loo jeedaa aw jaa ama uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaayiti meeshii hoosaysay uu ka yimaado macnaha meeshii lagu soo xaajo gudanayey aa kusoo xaajo gudataan oo ka timaadaan aw laamastum ama ataabataan annisaaa haweenkii iyaduna dee waa sarbeebta qur-aanka oo macnaha haweenkii aada isgaadhaan oo waa galmadii oo falam tajiduu dabeed aydaan helin maa anbiye aydaan helin fatayamamuu u qasda aslu tayamum waa qasadka markaa tayamuma waa u qasda fatayamamuu u qasda markaa saciidan wixii arlada korkeeda ah ayiban ee daahir ee wanaagsan ee dee najaaso aan ahayn ama fatayamamuu u qasta oo ku gebagabaysta saciidan ciid ayiban daahir ah sida aysarkuba hoosta uu ku odhanayo turaaban daahiran jalaalaynkuna uu odhanayo famsaxuu markaa masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna iyo wa aydiikum gacmihiinna masaxa waayo in allaha alla kaana waxa waaday cafuwaa kii cafis badan afuuran ee dembi dhaafis badan allah waxau ihi alam tara e alam taclam miyaanad ogeyn nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukhaaatabowba ila ladiina kuwii miyaanad ogeyn uutuu la siiye nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabkii ka mid ah waa kuwii ahlu kitaabka ahaayee culimmadii yahuudeed ee kitaabkii towraad ahaa la siiyey kuwaa miyaanad ogeyn alam tara e alam taclam miyaanad ogeyn nebi muxamedow iyo ruux kastoo mukhaaabowba ila ladiina kuwii miyaanad ogeyn kuwaasoo uutuu la siiye nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah yashtaruuna xaalay iibsanayaan addalaalata baadida macnaha ay soo bedel qaadanayaan oo hanuunkii intay ka dhaqaaqaan baadi ay qaadanayaan wa yuriiduuna waxaanay doonayaan an tadiluu inaad ka luntaan bay doonayaan haddaad muslimiintii tihiin assabiila jidka waxaa la yidhi waa la macrifeeyo waayo jidka macrifadee la yaqaanaa waa jidka islaamka wixii kalaba waa nakiro ee barbar socdaa marka wayuriiduuna waxay doonayaan an tadiluu inaad ka hallowdaan oo ka luntaan asabiila jidka la yaqaano ee islaamka ee toosan wallahu aclam